waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali waxaan ahay gurubka liidarkeedaan ahay jer berson for australian somaly womens health care community foundation baan ahay gurubkaas wuxuu ka shaqo galaa norod melbourne falaminton iyo kensington askal faal iyo kaalton intaas gabdhaha jooga oo soomaaliyeed ayaa u miciina hadday noqoto dhinaca guryaha oo markay homles yihiin oo gabdhuhu guryo ayna haysan ayaan hawsinka ka caawinaa hadday noqoto ciyaalka markii dhibaato ku dhacda iskoolka waa tagnaayo waa ka caawimaa haddii ay hooyooyinka lasoo gudboonaato ilmaha iyo askarta waa ka caawinaa haddii muxuu ahaa ii sheeg wax allaale wixii soomaali community dhibaato haysata ayaan la shaqaynaa oo dowladda xaggeeda ayaan ugu barya tagnaa markaas wixii dhib oo yimaada marka howlaha ugu badan oo aa qabataan maxaa ka mid a waxaa ka mid ah gurubkan wuxuu sameeyaa wax la yidhaahda soowin harqaan soomaalidu harqaan bay u taqaanaa laakiin soowin program wax la yidhaahdaan qabnaa language english oo habeenkii la qaato oo dadka ingiriiska afka si fiican aan u aqoonin laga caawimo awal waxaana caawimi jirta qolada m s haddana armetiaan ku wareegnay oo insha allah noo bilaabaysa nagast week oo shalay meeting aan la yeelanay laba habeen baa labada ingiriiska galaaska la dhigtaa soowinkana saddex beri maalinta talaadada iyo jimcaha iyo sabtida harqaan baa la bartaa macalimiin armetda ay nagu caawintay ayaana caawima waa gartay guryahaad ka hadashay guryo badan oo dowladdu leedahay oo xaafadda falamintod ku yaalla qaar ka mid a yaa dowladdu go-aan ku gaartay inay dumiso marka ma laynla socodsiiyey dadka deganse maxay ka aaminsan yihiin dumintaas wallaahi aboowow guryahaas guryaha weg abka waaye guryaha oo jaranjarada waaye guryahaas muddo badan bay dhisnaayeen long time waa hore annagoon waddanka imaanin bay dhisnaayeen waa ay jajabeen ama guryo duqoobay waaye marka ninka la yidhaahda dani oo member baarlamaanka essington ah iyo ministerka howsinka oo la yidhaahdo martini foley ayaa maalinta dhoweed waxay yimaadeen xaafadda falaminton iyo rag shaqaalo badan rag badan oo madaxa guryahaas dhibaatadii lagu qabay insha allah waa laga baxaa waxay dhaheen waa duminaynaa waana dhisaynaa guryaha si fiican baa loo dhisahayaa waa la qabanqaabinahayaa marka dadka falaminton joogo shacabka ah aad iyo aad iyo aad baa loogu farxay wallaahi runtii dad badan baa ku riyaaqay hataa waxaa weeye dhibaatada waxaa ka weynba homlayskeenaa badan hooyooyin badanoo saddex caruur haysta hooyooyin badanoo afar caruur haysta ballan bay u qaadeen guryahaas had markii la dhammeeyo in ay dadkii guryahaas siiyaan oo inaf dadka ay u noqoto waa garta ma ynii sheegeen marka inta ay qaadanayso in kuwan la dumiyo kuwo kan la dhiso dadkase xaggee la dejin doonaa inta dhismahaasu socdo wallaahi aboowe taas weli ma ayna noo caddaynin laakiin waxay caddeeyeen maalintii dhoweed markay yimaadeen labada member baarlamaanka iyo ministarka in guryahan la dhisahayo sanadka dambaan u malayn inay meel because waxaa waaye hadda guryaha falaminton oo dhoordheer baa waxaa lagu sameeyey dib u habeen oo annaga aan degannahay marka waxay sameeyaan bildinkan markay dhisaayaan bildinka kaley noo raraan waxaan u malaynahayaa saas inay samayn doonaan isla xaafadda dhexdeeda inay u rari doonaan qofkii hows rabana hows geyn doonaan because dadkan qof walba lix cunug toddoba cunug sideed cunug buu haystaa guryahaana waa guryo saddex saddex qowlo ah laakiin waxay dhaheen ballan waxaan ku qaadnay guryaha kale hadda aan degannaho ay dhismaha ku wadan iyagana dhismaa ku socda in ay afar afar ka dhigaayaan saasay noo ballan qaada waa gartay guryaha haddeer wokabkaah la duminaya dhibaatooyin nooceehe dadka degani ku qabeen wallaahi aboow ciriiri kowdheh guryihiioo duqoobay guryihiiyo muxuu ahaa ii sheeg jaranjaro ah oon lifti ahayn naagaha baraanka haysta hataa baraanada dhulka hoosey dhigi jireen dhulkaasaa subaxii ilmaha jaranjarada la saaraa baraankana dhulka hooso dhibaatooyin badan bay ku qabeen shoobinka hadday noqoto ay saarayaan aad bay dhibaato ugu qabeen laakiin alxamdulilah waxay dhaheen waan dhisaynaa waa duminaynaa waa gartay isla guryahaas dadka degan marka la eego imisaa soomaali ah imisaas ajnebia annagaa u badan annagaa u badan ajnebigana waa isku dhex jiraan hadday noqoto australiyaan carab adi dad badan oo magaranti ah baa guryahaas degan oo aad u badan oo siiba deedka qaxootiga u badan baa guryaha degan waa gartay guryahaas la duminaya iyo kuwa dhaadheerba waxaa ugu badan saddex saddex qol labalaba qolna waa ku jiraan qoysaska soomaalida qaar badan baa caruur badan loo lix ama toddoba caruura leh ama sideed caruura leh kuwa sagaal leh marka guryaha cusub oo la dhisaayo ma laga yaabaa mase inii sheegta dowladdu in guryo waaweyn oo ku filan qoysaskaas ballaaran lagu dari doono maya abowe taas runtii markay tahay waxay dhaheen guryahan waa duminayna waa dhisaynaa marka annagaan waxaan ka dalbanna daani ninka member baarlamaanka waxaanoo dhanba soo qaban qaabiyo nin fiican ah oo dadkana si fiican u caawima guryahana dadka la raadiyo dhibaatada soomaalida ay maraysa ninka naga caawima isaga iyo odaga la kolwood haysta member baarlamaanka richin weyn labadaasa aad noo caawima marka wuxuu yidhi dowladdu waa u samaynaysaa afar afar qowlo waana arkaynaa bicos iyagiibaa isku maqan ma naqaan waxay samayn doonaan waa gartay waxaa sheegtay in haween badan oo caruur loo soomaaliya gurya la-aan haysa xaggee degan yihiin marka haddii wallaahi qaar waxay degan yihiin ijaar qaarna iyagaa isla degdegan gabdhuhu markay homlays noqdaan oo guri la-aan dhacdo ama faamilkay la degaan ama saaxiibadooday la degaan laakiin dhibaato weyn bay guryaha ku qabaan gabdhaha soomaalida hadda gabar shan caruura dhashay meel garaasha oo naag saaxiibteeda oo afrikaanada ay tir walaalay ilmaha hataa halkan aan ku haysto waa gartay guryaha dowladda dabcan inta badan waxaa dadka loo siiyaa si ku meel gaarah oo inta dadku ay ka degayaan oo shaqooyin ka helayaan marka soomaalidu guud ahaan hadday guryahaas degaan ma weligooda deganaadaan mise dad badani gurye ka iibsadaan oo waa ka socdaan wallaahi horta annaga qaxootiig ahaan bay noo siiyeen mana aynan dhihin shaqo markaad ka baxdaan wixii markii dhiil uu leeyahaa la sameeyaa sooma aadan karan wayna siiyaan sidii guryaheenoo kale hadda aniga gurigaygoo kale labaatan iyo saddex sanaan deganay qof iigu yimidna male lacagtaydaa iska bixiya gabdhuhuna waa saasoo kale qofka guriga markii lagu siiya ka bax qof ku dhahaaya maleh waa kuu samaynayaan dayactir bay kugu samaynayaan dariishada hadday jabto waa samaynayaan tubada hadday jabto iyagaa samaynaya wixii dhib korontadu hadday waxgaara iyagaa noo hagaajiya laakiin dad badan oo soomaaliya guryo gatay oo furayaasha u ceshaa jira waa gartay marka dadka guryaha halla oo aad leedahay dad kale dul saaray intay la egyihin bay kula tama dad badan baa ma dhowr qoysbaa wallaahi aboowe home garoomkan horta gabdhuhu badanaa meeshaan home garoomka la dhaho oo dadka guryaha subood garaysa baa markay homeless yihiin meel sii dejisa ama hotel sii dejisa ama sheerin guryaha sii dejisa meel wax koliguuday ku taallaa meelna futsra ay ku taallaa kuwaasaa hadda dhowr gabdhood meel noo dadejiye dhowr gabdhood oo kalena hawsinka ee north melbourne iyo askafal baa gurye siiyeen marka aniga communitada waxaan ula shaqaynaa warqad suboortiyaan uga soo qornaa member baarlamayaasha annagana warqad suboortiyaan u qornaa kuwa hawsinkan miitin la samaynaa fayl nambarkoodan kula xiriirnaa markaasay hadday guri hayaana siiyaan haddii kalena waxay dhahaan suga inkastoo ay homlays dadku u badan yihiin dad badan baa homlays oo caruur haysta soomaalida waxaan u sheegayaa walaalahay ah oo annaga aan u shaqayno shaqaalahooda nahay in ay wixii ay dhibaato oo ay qabaan ama wixii ay rabaan in loo sameeyo in ay kumuunitooyinka la xiriiraan soomaalida waxaan ku taxaluujinayaa oon u sheegayaa qofkaan kumuunita lahayn wax u soconaya ma jirto kumuunitooyinka waa inaad la xiriirtaan dhibaatadiinna u sheegataan dowladdii markii loo tago dowladdu wax waa qabanaysaa shaqa la-aanta waa inaad kumuunitooyinka kala xiriirtaan oo tiraadan annaga shaqa ma haysanno waa inay kumuunitooyinkana horkacaan waa in kumuunitooyinkiina aad subood garaysaan haddii aydan subood garayn ama soomaalinimo ayna gacanta isu qabsan oon qabiilka iyo qurunka iyo wasakhda ayna iska dayno wax kasta waa noo hirgalayaan dad miisaan lah baan noqonayna waddanka ka mid ah
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho websayte-ka iyaga iyo s b s radio app sbs com au xariijin soomaali